Agaasimaha Caafimaadka Gobolka Banaadir Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho ka furay tababar la xiriira heerka nafaqo-darrada dadka ku soo barakacay kaamaamka ku yaala degmooyinka Daynile iyo Kaxda. Tababarkan ayaa inta uu socdo, ka qaybgalayaasha lagu bari doonaa waxyaabaha keena nafaqo-darrada iyo sida looga hortagi karo inta aysan iman nafaqo-darro. Cabduqaadir Yaasiin Jaamac oo ka socday Hay'adda Wardi ayaa ka warramaya ahmiyadda tababarka.
waa masmwag screening oo laga sameynayo kaxda iyo daynele wax badan buu ka tari doonaa bulshada in la helo dhaata sax ah markan subofaysar ahaan dadka soo antadha gareeyo oo meesha yimaado baartiniradu ay soo direen waxaan kula dardaarmayaa inay shaqada ay qabanayaan si wanaagsan oo hufan oo adaga ay u subofaysar gareeyaan dadka is- samayn doona oo inuu maneetarada ah oo dhaatada samayn doona dhaatada la samayn doono waxay ka anfici doontaa baartinirada in la helo dhaato sax oo lagu cabiro baahida ka jirta kaxda iyo daynile in cid walba wax iska soo qorto waa laga baxayaa waayo dee dhaatada markay sax tahay oo dhaatadii iyo assessmentiga la sameeyey ay ka soo baxdo oo gobolkii banaadir asagu uu soo saaray iyo baartiniradii iyo w f b iyo unicef waxay ka turjumaysaa cid ka dambaysa oo wax laga weydiinaya ma jirayso Agaasimaha Caafimaadka Gobolka Banaadir Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud ayaa tilmaamay in ay xoogga saari doonaan wax kasta oo looga qayb qaadanayo yareynta waxyaabaha keena nafaqo-darrada.
hawshaan maanta u joogno mass mawaq screening waa markii ugu horreysay gobolka banaadir laga qabto run ahaantii Een, waxayna meesha ka saari doontaa arrintan in ma aragtay maalin walba alarmi uu soo dhaco oo la yidhaahdo gobolka banaadir ee, heerka n- malnutritionka wuxuu maraa intaas aysan ahayn arrin gobolka banaadir ama bartinriskiis ay ka shaqeeyeen Een, saa ogtihiin hawshaan een, gobolka banaadir labadan degmo waxaa xoog loo saaray ama maaragtay loo soo saragtigareeyey waa laba degmo ay ku badan yihiin barakacayaasha Een, saa ogtihiin barakacyaashaasna waxay ka imaadeen satal ma ahan waxay ka imaadeen labada shabeelle ka imaadeen Een, marka een, muhiimaddiisuna waxaa waaye maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya arrinta barakacyaasha uu xooga saaray ergey gaara u sameeyey gudoomiyaha gobolka banaadirna sidoo kale uu xooga saaray ergey gaara u sameeyey Een, annaga haddaan nahay agaasinka caafimaadka gobolka banaadir waxaa nooga aadan arrimaha nafaqadarrada waxaan rabnaa eh, shaqadan aad qabanaysaan oo maantan ay la soo xulay oo gobolka banaadir idinka aad ka wada shaqaynaysaan waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxaan wax fiican oo maaragtay ribot saxa oo kasoo baxo ribotkaasna maaragtay annaga interfession iyo idinkaba aan ku samayno waxa u taaganahayna waxaa waaye eh, dhammaan magaaladan aan degannahay in aan sidan aan ka bedelno caafimaadkeeda